wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada garowe ee caasimada puntland ku qabatay kulan lagu shaacinayay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee puntland shirka oo lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada puntland ee garowe ayaa lagu shaacinayay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad gusyeedka tirada guud ee ardada imtixaanka u fadhiistay iyo tobanka arday ee galay kaalmaha hore imtixaanka agaasimaha waaxda imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamuud maxamed ayaa shaaciyey natiijada tobanka arday ee ugu sarreeya imtixaanka fasalka sideedaad ee puntland halkan waxaan rabaa inaan kaga dhawaaqo natiijada tobanka kaalin ee ugu sarreeya imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka kaalinta koowaad sanadka waxaa galay gabar bushra maxamed cabdishakuur mire oo dugsiga imaam nawaawi degmada garowe gobolka nugaal celi celis ahaan waxay keentay sagaashan iyo sideed dhibic afar iyo toban boqolkiiba kaalinta labaad waxaa galay laba arday mumtaas cali maxamed maxamuud oo dugsiga daaru iqra boosaaso gobolka bari iyo axmed bedel maxamed aar dugsiga hanaqaad boosaaso bari labadoodaas kaalinta labaad ayay galeen waxayna haystaan natiijada ama celcelis ahaan sagaashan iyo toddoba dhibic labaatan iyo sagaal wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland cabdisalaan cali faarax ayaa bogaadiyey shaacinta natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka waxaana wardadu ugu baaqay inay sii wataan dadaalkooda waxbarasho waxaa sharaf weyni ah inaan anugu magaca ku hadlayo wasaaradda waxbarashada ee puntland inaan maantay oo bishu tahay soddon iyo kow maalin khamiisa laba kun iyo labaatan iyo shan aanu shaacidno natiijadii imtixaanaadkii laga qaaday fasallada sideedaad guud ahaan ardada imtixaanka gashay ee fasalka sideedaad waxaa weeye shan iyo toban kun saddex boqol shan iyo konton wiilal waxaa ah sideed kun saddex boqol lixdan iyo sagaal gabdho lix kun sagaal boqol sideetan iyo lix wiilasha marka celcelis ahaan waxaa weeye konton iyo afar dhibic shan boqoley marka loo bedelo gabdhaha waa afartan iyo shan dhibic shan wadartiina waa intaas waay waa shan iyo toban kun saddex boqol konton iyo shan celcelis ahaan sanadka waxaad moodaa in maaragtay waxbarashada guud ahaan ay kor u soo kacday marka waxaad moodaa in gabdhaha toddobiyo toddobiyo labaatan weeye guud ahaan out of twenty seven toddobiyo toban baa gabdhaha guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa imtixaanka fasalka sideedaad u fadhiistay arday gaaraysa shan iyo toban kun saddex boqol konton iyo shan arday kuwaas oo sana dugsiyeedkan u gudbaya dugsiga sare